بسم الله الرحمن الرحيم الله أحمد دائما الأزمان من السماء ومن كل مكان ثم الصلاة مع السلام على الذي نزلت عليه هداية الفرقان وأفضل الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى وحط حق نؤه إلي إبيسك الدكتور شرح كتابك المنقلة النورية في فقه الكتاب والسنة النبوية للشيخ مراد الفقي حفظه الله كتاب كاسي وحى الصومالي كشرحي فضيلة الشيخ أستاذنا محمد عبد أمل حفظه الله ورعاه مكتبة الهدى waxaad ka heli kartaan kutubta qajaladaha sida tafaasiirta axaadiista muxaadaraadka siidiyada maqal iyo muuqaalba maktabat alhuda waxay ku taalaa kasoo horjeedka masjid abubakr sidiiq sigis street ee xaafada isliin nairobi kenya wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala soo xiriiri kartaa maktabat alhuda telefon number eber eber laba shan afar toddoba labo labo hal hal hal hal lix lix ama biobox kow toban afartan eber eber hal eber eber nairobi kenya walaalayaal haddana waxaad kusoo dhawaataan darsigii koowaad ee kitaabka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم الله أحمد دائم الأزمان ملء السماء وملء كل مكان ثم الصلاة مع السلام على الذي نزلت عليه هداية الفرقان والفقه في شرع النبي محمد حثت عليه أدلة القرآن من شاء ربي أن يسدد دربه أعطاه من فقه مع الإيمان والفقه آيات بإحكام أتت مع سنة صحت تمام بيان ولقد نويت على اختصار طريقة تحوي لباب الفقه في غنياني هذبتها منظومة بوضوحها نونية للحافظين تداني تحوي من الفقه المنخل زبدة تحوي من الفقه المنخل زبدة للطالبين الحفظ بالإمكان والله أسأل أن تتم على الذي يرجوه ربي دون ما حيصاني waxaan halkan ka guda gelaynaa insha allah manduumo fiqi ama tix fiqi ah waa uu ninkaas kale ku magacaabay almunakhalatu nuniya munakhalada waa u tegi doonaa macnaheeda maxaa la yidhaahdaa nuuniyadana waxaa la yidhaahdaa waa gabayga xarafkiisa ugu dambeeya uu ku dhammaado nuunka almanduuma anuniya la yidhahda hadduu xa ku dhammaadana xaa-iya la yidhahda hadduu kha ku dhammaadana khaa-iya la yidhahda marka nuuniya hadda waxaa laga wadaa abyaadda dhammaantood waxay ku reeban doonaan ama ku dhamaysan doon ku dhammaan doonaan yacni kelimada nuunka ah saas daraaddeed baa nuuniya loogu nisbay yani nisbatun ila nuun wa xarfi nuun marka wuxuu leeyahay waa munadamo manduumo uu ugu talagalay kitaabka iyo sunnada fiqigooda fiqigi fahamka kitaabka iyo sunnada oo weliba uu aada u ikhtisaariyey sida uu kolley uu sheegayo ninka iskale waxaa iskale sidaad meeshaba ku arkaysaan nin mucaasira oo la yidhaahdo muraad shukri muraad shukrigaas waa dhalashadiisu waa resham waa nin dhalashadiisa urduni tahay waa urdun waa nin mucaasiro hadda nool intaan ka garanayo kolley waa raggii sheekh albani kolley u tagtegi jiray oo la xidhiiri jiray ma aqaana intay gaadhsiisan tahay ka faaidaysigiisa uu sheekha ka faa'idaystay waxa uu leeyahay kutub dhowr ah wuxuuna ka mid yahay rag dhowr ah oo ay culimadu khaasatan lajna daa'ima sheekh nubaz iyo sheekh cabdilcaziz bin cabdallah iyo bakr abu zayd saalixin alfawzan iyo cabdallah alwadayan rag dhowraho raggaasi ay ku sheegeen inay kutubtooda xambaarsan tahay afkaarta murji'ada wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo ixkaamu taqriir fi masaa'il takfir miyuu ah kitaabkaas waa kitaabka loo bandhigay lajna daa'ima waxaa taqdimo u sameeyey cali bn alxasan alxalabi aadna u ammaanay waana meesha isaga laftiisa laga raacay wey kitaabkaas markii lajnada loo bandhigay afkaarta ku taalla waxay ku sheegeen inuu yahay kitaab taqriirinaya madhabkii murji'ada fi masaa'il aliimaan iyo fi masaa'il alkufr labadaba kadibna waata fataawida ka dambaysa soo baxday oo sheekh cali bn xasan alxalabi laftiisa laba kitaaboo kutubtiisa ka mida waata lajnadu ka digtay oo sheegay inuu isaguna madhab irja uu u yeedhayo oo labada kitaab oo kale ah fitnatu ataxdiir min fitnati takfir iyo sayxatu nadiir labadiisa kitaab bidaat bay si gooniya uga digeen waxaa ka mid a raggaa ninka la yidhahdo khalid alcambari oo iskale kitaabka la yidhahdo alxukmu bigayri ma anzala allah axmed izahrani nin la yidhaahdo rag dhowr dhowr oo kooxdaas yani waxaway koox ahaayo hal mar ay lajnadu kutubtooda ka digeen kuna sheegeen inay madhab lirja waa firaqdii daalladaha firqo ka mid a madhab lirja inay dadka ugu yeedhayaan kutubtoodana ku taqriiriyeen khaasatan fi mas'alati aliimaan ragga kooxda aan nin ka mid ayuu ah waxaa la dhihi karaa ninka kitaabkiisaba arrintu ka bilaabatay ayuu ahaa muraad shukri baa la yidhahdaa waxaa isweydiinla marka hadduuba ninku ay culimadu kitaabtiis kitaabkiisa ka digeen khaasatan maxaa kitaabkiisa aan ku falayna jawaabtu waxay noqon kartaa wixii ku saabsan masaa-isha culimmadu ay yidhaahdeen waa ku khaldan yaha layska jiro waa in fiiro gooniya loo yeesho laakiin macnaheedu maaha ruux hadduu meel ama masalo ama masaa'il uu ku khaldamo kulligii inuu wada khaldan yahay maaha kitaabkeennan hadda wuxuu ku saabsan yahay fiqiga fiqiga oo macnaha ah masaa'il alfarciya ama masaa'il alcamaliya wuu ku saabsan yahay meelaha qaarkood waa soo geli karaayo fiqigu waxyaabuhu ka hadla waxaa ka mid a masaa'il ridda iyo asbaab ridda iyo asbaabta keenta in islaamka laga baxo meelahaasoo kale marka la marayo waa dhici kartaa ruux hadduusan ku baraarugin faqiihu hadduu murji'i yahay inuu madhabul irja kuu hoosgeliya waa dhici karta laakiin masaa-isha fiqiga intooda badan taqriiban waa iska masaa'il camaliya sidaas daraaddeed maadaama yani waxa weeyaan kitaabku uu runtii maadada ku taalla maadada u qiimo badan wey inta badan masaa-ishii daliilka lahayd buu kusoo ururiyay sida qaalibka ah masaa-il fara badan oo la isku khilaafsan yahay oo aan daliil lahayn ama daliilkeeduba iska masaa'il ijtihaadiya la dhigi karo uu iskaga tegay dhanka aad buu marka uga fiican yahay kitaabku waana arrinta lagu doortay midda labaad waa manduumo oo ardadu yani u fudud way u fududdahay ninkii doonaya inuu xifdiyo iyadana waa sababta labaad ee taqriiban la dhigi karo waa loo xushay ama waa loogu xishay macnaha ayib kitaabka asal ahaan waxaa loogu talagalay raggii dalabada ah ee masaajidka aidka ama masjid ulazhar oo jidka aidka ku yaala bacd alcasar duruusta joogtada loogu akrinay oo fanni walba taqriiban looga soo akriyey mukhtasar looga soo akriyay mukhtasarkii fiqiga baa marka ka noqday silsilo soo socotay marka qeyb ka mida buu kitaabku yahay sheekh maxamuud iyo sheekh maxamed yamani iyo xagga ay ugu soo akriyeen dhalinyarada kitaabkani marka silsiladaasu salka ku haya si marka khaasa iyo si gooniya mudnaanta kitaabka waxaa iska leh raggii ardada ahaa ee la soo socday duruustii hore ayaga ayaana mudnaanta la siinaya waktiga kitaabka la bilaabay dad badan baa waxay leeyihiin maa bayna alcishaa in laga dhigo kitaabka kitaabku duruuso soo socday buu daba joogaa dadweynaha ciddii kale ka faaidaysanaysa ama dhegaysanaysa laa maanica laakiin waa kitaab dad khaasa loogu talagalay mudnaanta in lagu siiyo ayagaana jeclahay insha allahu tacala inay xilli walba kitaabku markuu bilaabanayo inay xagga hore soo fadhiistaan leanna imtixaanaad baa jiri doona su-aalaha la weydiinaya xifdigii bay wax ka baxayaan marka waa inay iyagu xagga hore yimaadaan dadka intooda kaleetana ay gadaasha dambe insha allahu tacala ciddii kaga faaidaysanaysa ay ka faa'idaystaan biidn illahi tabaaraka wa tacala ayib kitaabkii waa ka marka qaabka kitaabka aan u akrinayo laftiisa rag dalabatulcilmiga oo yani cilmiga yani wax u bilaaban yihiin ayaa loogu talagalay sidaas daraaddeed aada loo isu sii dultaagi maayo sidii kitaab caamo loo akrinayo o kale laga dhigi maayo insha allah taala haddii suurtagal waa isku dayaynaa inaan yani bayaanino oo wixii aan sharxi karna aan sharxno laakiin cidda mar walba lagu beesgaraynayo waa ragga dalabatulcilmiga ah ee horey wax loogu soo aqriyay wuxuu yidhi marka naadimku allaha axmadu daa'ima alazmani allaha alle ayaan axmadu mahadinaya daa'ima alazmani wakti walba zamayaalka daa'imka ah zamayaalka wakti wakti walba wey macnaha yani zamayaalka kuwooda daa'imkaa ee jira inta wakti jiro iyo wakti walba allah ayaan subxaana wa tacaala u mahad celinaya mil-a asamaa'i samada muggeed iyo wa mil-a kulli makaanin meel kasta muggeeda taqriiban waa iqtibaas wuxuu kasoo ikhtibaastay adkaartii nabiga kasoo arortay salawatu rabbi wasalaamu calayh cinda arafci min alrukuuc rukuucda ruuxu markuu ka kor noqdo rabbana walaka alxamdu mil-a asamaawaati wa mil-a alardi wa mil-a maa shi'ta min shayin bacd wmila maa baynahum waa ki macnaa riwaayadii saxix muslim ku socota xadiis saxix muslim halkaasuu kasoo ikhtibaasa marka wuxuu yihi mil-a asamaa'i alle ayaan mahadinayaa wakti walba mil-a asamaa'i samada muggeed yacni xamdi samada buuxiya wa mil-a kulli makaanin iyo meel walba muggeeda meel walba yani dhulka iyo meel walba xamdi buuxiya ayaan ilaahay subxaana wa tacala mahadinaya saas maanaa xaala la yidhaahdayo waa kii xadiiskii nabigu sal ly slam yani uu ahaa subxaan allahi wabixamdihi yani zinata carshihi wamidaada kalimaatihi marka yani waxa weeyaan inta uu uu kari karo iyo shayga ka ugu mug weyn muggiisa iyo inta qiyaastiisa iyo intuu qaadi karaan ilahay mahadinaya uma kadibna asalaatu ammaan oo alla nebigiisa ammaano oo maca asalaami lala qabo salaamid lala qabo nabadgelin lala qabo cala aladii kii korkiisa ha ahaato nazalad ay kusoo degtay calayhi korkiisa hidaayat lfurqaani furqaanta hanuunkeeda furqaantu waa sifo ay leedahay sharaaicdii ilaahay soo dejiyey khaasatan shareecadii nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatu rabbi waslamu caleyh saas macnaha furqaanta macnaha liannaha tufariqu bayna alxaqi walbatil shay kasta oo wax kala saaro oo wax kala sooca oo wax kala caddeeyaa furqaan la yidhahda haddase waxaa laga wadaa nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh shareecadii kusoo degtay baa furqaanta laga wadaa marka furqaanta hidaayadeeda kii ay korkiisa kusoo degtay kaas korkiisa ha ahaato salaad iyo salaam asalaatu min allahi tabaaraka wa tacaala althanaau calaa cabdihi fi lmala'i alaclaa saasaa macnaha waxa sawaab ah sida abulcaliyat alriyaaxi ka sugan ayb maca salaamina iyadu salaamtu waa nabadgelyo wey min kulli alaafaat cala aladii kii korkiisa ha ahaadee nazalad ay soo degtay calayhi korkiisa hidaayatu lfurqaani furqaanta hanuunkeedu kii ay korkiisa kusoo degtay kaas labadaas arrimood korkood korkiisa ha ahaadeen waalfiqhu fiqigii fii sharci nabiyi nebiga sharcigiisa waalfiqhu dhe fahmid fii sharci nabiyi nebiga sharcigiisa la fahmaayey nabigii muxamedin ahaa salawatu rabbi waslamu caleyh xafat way boorisay calayhi fiqhiga korkiisa waxaa ku boorisay adilatu lqur'aani qur-aanka adiladiisa in la fahmo diintii iyo sharcigii nebi maxamed uu la yimid ee alla kusoo dejiyey fahamkiisa iyo fiqhigiisa waxaa dadka ku booriyey adilada qur-aanka ede qur-aanku in badan adiga arkaya in macnaha wax weeyaan uu dadka amrayo in ilahi subxana wa tacaala diintiisa la fahmo oo cilmiga sharciga la barto axaadiista nabiga sal ly slam iska badaa xadiidkii mucaawiya bin abi sufyan buu taqriban iqtibaasaya oo kutusaya xadiidkii mucawiya bin abi sufyan fi saxiixayn man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin marka alfiqhu fi ddiin oo bimacnaa ah diinkii nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh in la fahmo oo lagu dadaalo oo in la garto laysku dayo macnaha waxa weeyaan qur-aanka ayaa booriyey ayb walfiqhu fiqigii fii sharci nabiyi nebiga sharcigiisa la fahmaayey muxamedin ahaa xafad way boorisay calayhi fiqiga korkiisa adilat lqur'aani qur-aanka adiladiisa dadka ku booriyey qur-aanka adiladiisa iyo kadalika axaadiistuba dadka way ku booriyeen in la fahmo yani sharcigii nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh uu la yimid waqul rabbi zidnii cilma iyo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna iyo nusuus fara badan oo qur-aanka ku jirta oo ilaahay uu ku ammaanayo dadkana uu ku boorinayo inay cilmiga sharciga bartaan man sha'a ciduu doono rabbii rabbigay ciduu doono an yusadida inuu toosiyo darbahu jidkiisa jidka uu hayo iyo dariiqa uu hayo ruuxuu raba rabo alla uu rabo inuu toosiyo actaahu wuu siiyaa min fiqhin ay fiqhan buu siiyaa maca aliimaani lala qabo ruuxuu ilaahay subxaana wa tacaala la rabo inuu dariiqiisa toosiyo dariiq saxa oo toosan inuu mariyo ruuxuu alla la doonayo laba arrimood buu isugu daraa alfiqhu fi ddiin waliimaanu billahi tabaraka watacala iimaanan saxiixa iimaan saxiixa iyo fiqhu lkitaab wasunna labadaasa la isugu daraa xadiidkaasuu tilmaamay hadda sheegayna macamud ibn sufyaan oo saxiixayn kusoo arooray man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ruuxuu ilaahay khayr la doono diinku fahansiiya bimacnaa waxa weeyaan waxaa laga fahmayaa sida sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi keyrkiiba ay leeyihiin waxaa laga garanayaa ciduusan alla khayr la doonin wuxuu garan marayaa diinka fahamkiisa halkaa waxaad garan kartaa marka wax walba fahamka asaasu ah cilmiga asaasu ah gundhigu waa cilmiga maxaa yeele ruux hadduusan cilmi lahayn oo aqoon u lahayn kitaabkii iyo sunnadii camalkiisuna ma saxmi karo qowlkiisuna ma saxmi karo caqiidadiisuna ma saxmi karto waxba ma saxmi karaa waxa wax saxaya waa cilmiga saas daraaddeed ba alla wuxu uhi faclam annahu laa ilaha ila allah wastaqfir lidambik xaytu qadama alcilma cala alqawli walcamal sidaas way macnaha marka ahmiyada cilmiga ayay kutusaysa man shaaa ciduu doono rabbii rabbigay uu doono an yusadida inuu toosiyo darbahu derbiga waxa wey waa dariiqa dariiqa la yidhahdaa ama waxaa kaloo la yidhahdaa almadkhalu walbaabna waa la yidhahda meesha shayga laga soo galo iyo iridiisana derbi waa la yidhahda jidka la hayana derbiga waa la dhaha man sha'a ciduu doono rabbii rabbigay an yusadida inuu toosiyo darbahu dariiqiisa inuu toosiyo oo jid toosan inuu mariyo ruuxuu doono alle actaahu wuu siiyaa min fiqhin mintu waa zaa'ido leanna actaa labadeeda mafcuul toos bay ugu gudubtaa marka actaahu wuu siiyaa min fiqhin ay fiqhan buu siiyaa fiqhi fi ddiin buu ilahay siiya subxana wa tacala maca aliimaani lala qabo maxaa yeelay fiqhi aan markaa iimaan la soconin isaguna laa khayra fiih fiqhi aan iimaan la soconin waa kufri soo ma kufrun maca alfiqhi isaguna sax maa kufrun maca alfahmi isaguna waxa weeyaan laa khayra fiih aliimaan maca alfiqhi markuu yahay fiqhigu markuu iimaan la socdo markaasuu macnaa waxa weeyaan uu khayriyo kutusaya macna waalfiqhu fiqhigii aayaatun aayado wey biixkaamin aayadahaasoo ata timid biixkaamin maca ixkaamin sugid iyadoo lala qabo ama biixkaamin maca ixkaamin ku timid ixkaam hadduu qoro wey haddii saas la yidhahdo laakiin waxaad moodaa inay gala fiican tahay in la yidhaahdo biaxkaamin oo hamsada la kordhigo waxay noqonaysaa walfiqhu aayaatun wey oo ata timid biaxkaamin la timid axkaam oo macnaha waxa weeyaan addoommada iyo waxay samaynayeen saxaysa saas way macanaa axkaam la sugay haddii kale waxay noqonaysaa sida hadda igu qoran yahay loo daayo aayaadku waa yimaadeen waxayna yimaadeen ayaga oo muxkamaad ah ayaga oo sugan oo waxay noqonaysaa marka kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir yani uxkimat ayagaa marka ixkaamka wata ixkaamkuna bimacnaa waa itqaan shay aan khalan lahayn oon dulduleel lahayn oo meeshii yani ku habboonayd yaalla yani marka aayaad la ixkaamiyey ayaguna waxay kutusayaan ixkaaminaya aayaad noocaasa ayaa imaanshahooda ayaa fiqiga la yidhaha fiqi kaasaa la dhaabule macnaha maca sunnatin sunno lala qabo sunnadaasoo saxad asaxday tamaama bayaanin xaal ay tahay sunnadaasi yani caddayn dhammaystirkeed macnaa waxa way fiqi maxaa la yidhahdaa fiqi waxaa la yidhahdaa aayaad oo muxkamaad ah iyo sunno saxiixa ah oo nebi maxamed ka timi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saasaa la yidhahda bule macnaa fiqiga marka wuxuu ka dhigayba adiladii laftoodii buu fiqi ka dhigay adiladii kutusaysay ayaa la yidhaahdaa fiqi la yidhahdaa bui bimacnaa waxa weeyaan naska ayaa fiqi ah ama xadiis ha noqdo ama ayad ha noqdo fahamka la fahmayo ee ninka faqiiha ah ama ninka caalimka uu kala baxayaay fiqi waa la yidhahdaa laakiin aayaddii macnaha xambaarsanayd iyo xadiiskii macnaha kutusayena laftiisana fiqi waa la yidhahda waxaana kutusaya xadiidkii nabigeena salawatu rabbi waslamu caleyh ee uu nabigu dhihi jiray sal lay slam ruba xaamili fiqhin hayri faqih wa ruba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu waxaa badan mid fiqhi xambaarsan oo aan isagu faqiih ahayn waxaa kaloo badan mid fiqhi xambaarsan oo fiqigaa gaadhsiinaya mid isaga ka ka faqiihsan oo fiqiga ku dhaamo mid ka cilmi badan buu gaadhsiinaya marka waxa uu xambaarsan yahay waa nusuustii qur-aan buu xambaarsan yahay ruux buu barayaa waxaa laga yaabaa kaa uu barayaay inuu aqoonta iyo fiqiga iyo garashada qur-aanka kaga fiicnaado axaadiis buu xifdisan yahay dad buu gaadhsiinayaa dadkuu gaadhsiiyey baa laga yaabaa inay kaga fiicnaadaan marka nusuusta lafteedii fiqi waa la dhigi kara wixii nusuusta lagala baxay ee laga fahmay ee laga istimbaadayna fiqi waa la yidhaahdaa macnaha dambaana caan ah oo adiga arkayo dee kutubta ay ku taallo culimadu istimbaadaadkoodii ay ku taallaan kutub lfiqhi loo yaqaana sooma kutub lfiqhi laakiin mar walba waxaa muhima fiqigu wuxuu fiqi noqonayaa markuu daliilkiisa wato fiqigu markuu daliilkiisa aayadiis wato xadiidkii wato qiyaaskiisii wato ijmaaciisii wato kaas way maana walfiqhu fiqigii aayaatum waa aayado oo atat yimid biixkaamin yani maca ixkaamin ayaga oo la sugay iyaga oo itqaan iyo sugnaan oo khalan lahayn oon baatil lahayn oo meelna uusan ka gelin maca sunnatin sunna lala qabo sunnadaasoo saxad asaxday saxada hadda wuxuu ka wadaa bimacnaa sugnaatay unbuu ka wadaa waxaa gelaya xasankii baa gelaya markaas saas way maanaa bimacnaa sunnada tayadii maqbuulka ahayd buu ka wada wuxuuna u daba dhigay qur-aanka iyo aayadaha iyaga saxad lama yidhaahdo laakiin axaadiista waa in la daba dhigo haabita ama xasan ama saxiix waa in la daba dhigo leanna axaadiista waxaan ka mid ahayn bay soo geliyeen ahlul ahwaaga iyo acdaadu oo markaana culimada xadiisku ay ka saareen astaan bay u kala sameeyeen marka kii nebiga ka sugnaadayna waxay leeyihiin saxiix ama xasan bay odhanayaan kii nebiga aan ka sugnaaninna markaasi waxay odhanayaan daciif ama mawduuc marka mar walba xadiidka laga faa'iidaysanayo naska waa inuu sugan yahay waxaan ujeeda fiqiga laga faa'idaysanayo istinbaadka la samaynayo saas daraaddeed ba waxaa la yidhahdaa istidlaalku waa farcu tasxiix marka hore sug meesha la yidhahdo macnaha asbi yani waxa weeyaan ahbit alcarsha uma anqushhu meesha la yidhahdo wey bal horta carshiga sug carshiga markaad sugto kadib xarxarar oo naashnaash oo markaa rinjiye laakiin carshigiiyoba aan kuu sugnayn oon kuu taagnayn haddaad tidhahdo waan rijeynaya waan naashnaashaya ma soconayso saas way macnaha bal horta naska sug nasku markuu sugnaado kadib buu istidlaalkiisu imaanaya saas way maanaa ayib mac sunnatin lala qabo sunnadaasoo saxad asaxday tamaama bayaanin xaal ay tahay sunnadaasi yani caddayn dhammaystirkii xaal ay tahay yani mid dhammaystiraysa yani bayaanki oo maxaa laga wadaa bimacnaa sunnada nebigu sal lay wasalam qur-aanka bayaankiisii bay dhammaystir u tahay soo ma qur-aankii bay bayaaninaysaa ila qur-aanku waa waa cadiya isagoo cad buu nabigu sii cadeeyey salawatu rabbi waslamu caleyh sunnadu marka waa tafsiirkii qur-aanka waa dhamaystir saas daraaddeed ba alla wuxu uhi waanzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka sunnadu tamaama bayaani waay saas ka wada walaqad nawaytu waxaa niyooday buu yidhi naadimku cala ikhtisaari ariiqatin ariiqa soo gaabinteed ariiqa soo gaabinteed korkeedaa niyooday dariiqadaasoo taxwii koobaysa lubaabalfiqhi fiqhiga khulaasadiisa koobaysa fii gunyaanin maca gunyaani iyada oo ku kaaftoomid laga qabo ku deeqtoomid lala qabo wuxuu leeyahay waxaa niyooday inaan dariiqo gaaban fiqigii kugu siiyo dariiqadaasoo koobaysaoo ku uruurinaysa lubaabalfiqhi fiqiga lubbigiisa lubaabu shay waxaa la yidhaahdaa khaalisu kulli shay baa waxaa la yidhaahdaa lubaabuhu shayga lubbigiisa waxa weeye waa shayga yani intiisa saafiga ah wey intiisa saafiga baa la yidhahdaa lubbu shay la yidhahda marka wuxuu ka wadaa fiqiga intiisii saafiga ahay ee la soo soocay ee waxba ku barxanayn intaas ayaan dariiqo kooban kugu siinaya maca bunyaanin wuxuu wax ka wadaa iyadana ayadoo weliba aad ku kaaftoomiyo aad ku deeqtoomayso bunyaanka waxaa laga wada bimaca bimaca alistiqnaa bihi maca alistiqnaa bihi can gayrihi adigoo ku deeqtoomayo macna ayib haniya gunyaanan saasa macna waa masdar gunyaanku waa masdaro fuclaan haniya bay macnaha masdar u tahay ayb walaqad nawaytu waxaa niyooday bu hi cala ikhtisaari ariiqatin ariiqo soo gaabinteed korkeedaa niyooday dariiqa soo gaabinteed korkeeda dariiqadaasoo taxwi koobaysa lubaabaalfiqhi fiqhiga khulaasadiisa iyo intiisii saafiga ahayd koobaysa fii gunyaanin maca gunyaanin ku kaaftoomid iyo ku deeqtoomid iyo ku filaan ay kugu filan tahay lala qabo hadabtuha dariiqadaasi waan saafi yeelay manduumatan xaal ay tahay dariiqadii buu inoo sii wadaa manduumatan xaal ay tahay tixgabay ah biwuduuxihaa maca wuduuxihaa lala qabo caddaanteeda lala qabo nuuniyatan xaal ay tahay manduumadaasi mid nuun loo nisbay mid nuun ku dhammaanaysa tudaani xaal ay tahay mid u dhowaanaysa ama u dhow lilxaafidiina kuwa xifdin raba oo wax xifdinayo mid u dhow xaalayta wuxuu leeyahay hadabtuha atahdiib waxaa la yidhahdaa taxriiru shay baa la yidhahda taxriiru shay wa tanqiyatuhu wa takhliisuhu baa la yidhahda shayga markaad hufto oo waxyaalaha siyaadadeen loo baahnayn aad ka jarto ood saafi yeesho ood barax tirto ayaa la yidhaahdaa tahdiibka la yidhahda hadabtuha waan saafi yeelay waan barax tiray waan tirfac tiray intaa waad dhigi kartaa ayadoo weliba manduumo atix gabay ah hadalka bini aadamka laba qaybood uqaybsamo nadmi iyo nasri buu uqaybsama nasrigu waa hadalkan caadiga ee iska daadsan wey nadmiguna waa hadalka gabayga ama tixda loo taxa wey maanaa tix ahaan loo taxa wey maanaa ama gabay ha noqdo ama yani qaab uu noqdo maanaa ayib marka hadabtuha waana usluub culimadii hore laga soo gaadhayo in culumta lagu gudbiyo qaab gabay ah oo inta culumta lagu gabiyo qaabka lagu gudbiyaay ariiqa qadiima wey ariiqa qadiima wey macana waxayna u fududahay oo miisada ay leedahay waxa weeye markii loo baahdo in la xifdiyo nasriga waa ka fudud yahay xifdinta waa kaga fudud yahay saas wey macana walow xagga caddaynta maadada loo baahan yahay in la gaadhsiiyo dadka caddayn la caddeeyo nasriga ku fiican oo nadmigu dee waxbaa la isku hagaajinaya wax isku hagaagaajinta iyo isku toostoosintaasa wax badan marka lumin kara marka xagga cadaynta nasriga kaga fiican laakiin xagga xifdinta miisadaasi nadmiga kaga fiican mana ayib hadabtuha waan saafi yeelay manduumatan xaal ay tahay dariiqadii bay unoqonaysaa hadabtuha damiirkeed hadabtuhaa ariiqadii waan saafi yeelay ama ariiqadaasoo hadabtuhaa aan saafi yeelay manduumatan xaal ay tahay mid tix ah biwuduuxihaa maca wuduuxihaa cadaanteeda lala qabo yani waxa weeyaan usluub cad oo aan qarsoodi ku jirin baan macnaha ku taxay buu leeyahy nuuniyatan xaal ay tahay manduumadaas nuuniyatan waataan kasoo hadlaynayo bimacnaa waxa weye nuun bay ku dhammaanaysa hadda fiiri yani mil asamaai wa mil-a kulli makaani nazalat calayhi hidaayat lfurqaani xasat calayhi adilat lqur'aani saas way macnaha nuun bay ku dhammaanaysa nuuniye saasaa loo yidhiyo nisbatun ila nuuni weye nuun loo aaneeyey oo nuun ku abtirsanaysa wey waa manduumada nuunka ku abtirsata manduumadaasoo tudaanii dhowaanaysa lilxaafidiina u dhowaanaysa ama manduumadaasoo lilxaafidiina kuwa xifdiya u sugnaatay kuwa inay wax xifdiya doonaya tudaanii dhowaanaysa oo aan ka fogaanayn ama udh yani isu dhowaynaysa labada la dhah taxwi manduumadaasoo koobaysa min alfiqhi fiqiga xaggiisa ka koobaysa ama min alfiqi xaaluu ka mid yahay fiqigii almunahali fiqigii almunakhali ee la gurguriyey ama ma ahe yacni la shaandheeyey zubdatan ka koobaysa fiqigan la kala shaandheeyay xaggiisa waxay ka koobaysaa zubdatan in khulaaso ah in khulaaso ah zubdada asalkeeda waxaa la yidhahdaa bimacnaa waa bahalka la yidhahdo burcadka burcadka asalkiisa la yidhahdaa yani zubda la yidhahdaa a qiacada ama gabalka ka mida zubda la yidhahda markuu jamac yaho fara badan yahayna zubdun baa la yidhahda laakin hadda wuxuu ka wadaa zubdu shay ama zubdatu shayi khulaasatu wa muxuu waxa taasoo taxwii koobaysa min alfiqhi fiqiga xaggiisa almunakhala munakal almunakhalide munakhalka munakhalka waxaa la yidhahdaa nakhala shaya baa la yidhahdaa idaa safaahu wa akhlasahu bimacnaa waxaa la yidhahdaa almunakhalu huwa almugharbal almusafaa waa midka la gurguriyey ama meehe yani yani maxaa la yidhahda la gurgurinta ama masafta marka inta la qaato la haadiyey haadin iyo gurgurin iyo shaandhayn intaa doonta dheh inta waa la dhaha shayga marka la kala saaro intiisa xun iyo intiisa fiican la kala haadiyo la kala gurguriyo la kala shaandheeyo la kala sifeeyo intaba w muqarbalka qarbala shay abaa la yidhahda nakhala shay-ana waa la yidhahda saas daraaddeed baa masafta waxaa la yidhaahdaa raashinka lagu kala saaro waxaa la yidhahdaa minkhala la yidhahda ama mankhala yani waxa weeyaan waa aalada yani waxa weya loo isticmaalo wey qarbalada ama kala saarida loo isticmaalo wey maana ayib marka wuxuu leeyahay fiqigiibu wuxuu ka dhigay mid is laba nooc buu ka dhigay mid isagiiyo buunshihiisii isku dhex daadsan yihiin iyo mid isagiiyo buunshihiisii la kala haadiyey oo kala sifaysmay marka fiqiga kiisa la kala sifeeyey oo wixii daliil haystayna gooni loo saaray waxaan daliil haysaninna buunsho laga dhigay oo banaanka loo saaray fiqigaa la kala sifeeyey ee zubdatan in yaroo saafi ah insaafi aan kaa siinaya macana saas weyaan yani waxa weya waxaa la yidhahdaa maa yustakhraju min allabani bilmakhdi caanaha marka la ruuxo marka la ruuxo shayga laga soo saaro ayaa la yidhaahdaa zubdiga la yidhahda waa burcadka kaasaa la yidhahda macana ayib ayb liaalibiina kaasoo liaalibiina kuwa raadinaya u sugnaaday alxifda xifdiga raadinaya bilimkaani maca alimkaani suuroobidna lala qabo weliba iyadoo u suuroobi karta macnaha wuxuu ka wadaa fiqhi daliilkiisii wata oo saafi a baan ku siinaya oo aan macnaha waxa weye kugu koobaya manduumada fiqiga aan koobayana yaan ugu talagalay liaalibiina alxifda kuwa raadinaya inay xifdiyaan waxaan ugu talagalay dadka raba inay xifdiyaan macna bilimkaani maca alimkaani ayadoo weliba ay u suroobi karto shaybaa inaad xifdida aad doonaysa haddana inaad xifdida ayna kuu suroobi karin sooma kani marka wuxuu ku leeyahay kuwa xifdi inay xifdiyaan rabaan ugu talagalay haddana weliba waa u suroobi kartaayo waxaan u dhigay qaab ay ugu suroobi karto inay xifdiyaan bilimkaani maca alimkaan suroobid iyo istidaaca iyo weliba iyadoo ay kari karaan macna ayb taxwi manduumadaasoo koobaysa min alfiqhi fiqigii xaggiisa ka koobaysa fiqigii almunahali ee macnaha waxa weeyaan la kala shaandheeyey zubdatan ka koobaysa in khulaaso ah oo macnaha waxa weeyaan yani burcad ah liaalibiina manduumadaasoo liaalibiina u sugnaatay kuwa raadinaya ama dalbaya alxifda xifdinta dalbay inay xifdiyaan doonay bilimkaani maca alimkaani lala qabo iyagoo weliba ay u suroobi karto inay xifdiyaan ama wal macnaa waxa weeyaan ay intifacsadaan wallaha alle ayaan as'alu weydiisan buu yidhi an tatima inay dhammaystiranto manduumadani cala aladii kii korkii inay ku dhammaystiranto yarjuuhu uu rajaynayo rabbii rabbigay duuna maa xayasaani leexashala-aan anigoon macnaa waxa wey anagoon leexanino midig iyo bidix midna aynu u leexani wey macna meesha hadalkaasi rakaakaa ku jirta waa hadal daahirkiisu uu khaldan yahay laakiin waxoogaa haddii ta'wiil la geliyo ama ilaa xaddi ma taqdiir la geliyo wuxuu la soo qadaro waa iska toosi karaa wallaha as'alu allaan weydiisanayaa buuhi an tatima inay dhammaystiranto manduumadani cala aladii kii korkii inay ku dhammaystiranto muraadkii korkiisa inay ku dhammaystiranto yarjuuhu uu rajaynayo rabbi rabbigay uu rajaynayo alla waxbuu rajeeyaa miyaa la dhihi kara allahu laa yarjuu shay-an sooma ilaahay rajo looma aanayo looma tiiriyo alla rajo subxana wa tacaala leanna shay baan rajaynayaa ma hubtid inuu imaan doono alla subxaana wa tacaala shay buu rajaynaya yarjuuhu rabbii sax maha inta kolley anigu aan garanayo macna sax maha waxaa ka fiicnayd baan isleeyahay taqriiban yani cala aladii arjuuhu rabbii duuna maa xayasaani oo xarfulmudaaracada ya-daa haddii laga dhigo hamze laga dhigo hadalku waa toosi kara oo waxay noqonaysaa wallaha ayaa asalu inaan weydiisanayaa an tatima inay dhammaystiranto manduumadani cala aladii kii korkii inay ku dhammaystiranto arjuuhu aan rajaynayo anigu rabbii ay min rabbii rabbigay aan ka rajaynayo duuna maa xayasaani leexasha la-aan saas macnuhu wax wey marka waa waa toosaya marka wuxuu noqonayaa cidda rajada leh isagii sooma alla marka looma aanayn karayo ayib waxaa kaleeto iyadana yani taqdiir kale noqon karaya haddii hadalka in la saxo laysku dayayo wallaha as'alu an tatima cala aladi yarjuuhu uu rajaynayo naadimku oo markaasi waxay noqonaysaa iltifaatka waxa la yidhahda ama tajriid bay noqonaysaayo ninkanuu markaa iska dhigaya yarjuuhu uu naadimku rajaynayo rabbii haddana hadalkii mar labaad buu wuxuu geliyey iltifaat geliyey oo uu markaa haddana u celiyey yani waxawy takallum u celiyey yarjuuhu wuxuu u celiyey haybuu ka dhigay haddana rabbii takallum buu haddana u celiyey sooma xoogaa marka tananan fara badan iyo tacasub fara badan baa geli karaya marka haddii halkaa la mariyana adugu halkaasi anugu aad waa u sexwaa meeshaas ninkii iska lahaa kule alcudatu cala annaadim laakiin qaabka isasaaridda macnaha marka la yidhaha daahirkeeda haddii lagu wado waxa weeyaan waxbaa ka khaldan haddii la yidhahda hala nabadgeliyo bal waxoogaa taqdiir ha loo raadiyana waxa ilo ron in la yidhaahdo yarjuuhu arjuuhu oo laga dhigo ya-daasi xarfulmudaaracadaasi laga dhigo hamsadii mutakalimka laga dhigo wallaha alle ayaan asalu weydiisanayaa an tatima inay dhammaystiranto manduumadu cala aladii kii korkii inay ku dhammaystiranto yarjuuhu ay arjuuhu aan rajaynayo rabbii min rabbii aan ka rajaynayo duuna maa xayasaani yani waxa weya leexasha la-aan xayasaanku bimacnaa alcuduulu walxaydatu wa alcuduul walxayda shayga jidkiisii markii laga leexiyo ama bidix ama midix bidig loo leexiyaa la yidhaahdaa yani la yidhahdaa xaasa xayasaanan baa la yidhahda waxay ku timaadaa xaasa xayasaanan wa xaysan labadaba ku timaada saas mana marka waa iilasho alxayda walmayl waay man walcuduul ayib intaasi waa ka muqadime ahaan buu ka dhigay hadduu marka inoo galay maqsuudkii baabun fii aqsaami lmiyaahi biyayowga qaybahoodii buu baab u yahay culimadu haaliban kutubta fiqiga sidaan ogsoonnahay waxay u qaybiyaan cibaadaad iyo mucaamalaad iyo iyo qaybta kaleeto jinaayaad ay yidhaahdaan qaybta cibaadaadka bay soo hormariyaan liannaha aham cibaadaadka marka la yidhaahdana waxay soo hormariyaan shanta tiir baa laga wadaa marka yani waxay waxay ka bilaabaan salaada salaadana waxay iyaday ugu hormariyaan salaada marka la yidhaahdana kitaabu dahaaray ugu hormariyaan leanna salaadii shardiga ugu horeeya u baahan doontae la-aantii ayna ansaxaynin waa dahaaro sooma dahaaradii markii la yimaadana waxay ugu hormariyaan biyihii oo dahaarada loo isticmaalayay leanna ruuxa dahaaro qaadanaya shayga ugu horeeye uu isweydiinayo waa shayguu ku dahaaro qaadan laha sooma calaa hada tartiib bay culimmadu waxay ku bilaabaan kutubtooda abwaabbaabkan biyahay ku bilaabaan leannahu huwa alawal saas maana wuxuu yihi marka almaau qasamahu daliilu alaaatan min طaahirin suma almutahiru hani wاlnajsu haaliثuha الnajaasatu hayarat min طacmihi wاlriixi wاlalwaani wamutahirun wahuwa aladi qad uطliqat awsaafuhu can kuli qaydin jaani wاطaahiru اlmawsuufu daka mukhaaliطun lطahaaraة katurbi duna tawaani wاsharطu fi hada اlmukhaaliط anahu duu kasratin la bilyasiiri shaani almaau biyihii buu yihi qasamahu waxaa qaybiyey addaliilu daliilkiibaa qaybiyey alaaatan buu u qaybiyey min aahirin buu uqaybiyey uma kadibna almutahiru ayaa haanin kii labaad ah wannajsu ama annajisu kii nijaasada ahaana haaliuhaa midka saddexeeye wey qismada midka saddexeede wey kaasoo annajaasatu nijaasadii hayarat ay doorisay min tacmihi dhadhankiisa wariixi iyo urkii iyo walalwaani midabadiiba wa mutahirun weye wa huwa mutahirkaasina alladii kii weeye qad utliqat la furay awsaafuhu sifooyinkiisa laga furay can kulli qaydin dabar kasta laga furay dabar kasta laga gooyey dabarkaasoo jaanin dhib u geysanaya dhaawacaya ama nabar u geysanaya wataahiru midka daahirkii almawsuufu ee la sifeeyey daaka kaasi mukhaalatu mukhaalitu way mid dheehay liahaaratin dahaaro dheehay waa mid dahaaro dheehay shay daahira dheehay oo ku qasmay ka turbi sidii carradoo kaleba mihaalku waa carradoo kale duuna tawaanin duuna tawaanin kadib ka dibdhicid la-aanteed ama ka daahid la-aanteed macnaha iyadoon laga dibdhicaynin oon arrintaa iyada aan laga daahinin macnaha ama ama aan laga gaabinayn washartu shardigu fii hada almukhaaliti kan biyaha ku dhex darmaday ee ku qasmay shardigiisu waxa weeye annahu isagu duu kasratin badnaan miduu saaxiiba inuu yahay wey laa bilyasiiri shaani mid arrinkiisu iska yaryahay ma aha mid shanigiisu shanigaas oo macnaa shani wa mid shanigiisu iyo arrinkiisu iska yaryahay maya ee waa mid badnaan u saaxiibo halkan wuxuu ka sheegayaa biyaha noocyadooda biyaha noocyadooda wuxuu yidhi daliilka marka la fiiriyo oo qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa ah daliilku biyaha saddex qaybood buu u qaybiya qayb ka mida waxaa la yidhaahdaa maaun taahir magacaasa leeyahy qaybta labaadna waa mutahirun daahirku bimacnaa lafihiisu daahir u yahay wey mutahirkuna waxbuu daahiriyaa wey hadduu wax daahiriyo inuu lafihiisa daahir u yahay soo min baabi awlaama waa iska sixab jirtaa mutahirun waxbuu daahiriyaayo isaga waxaan ahayn iyo kayrkiibuu daahiriyaa daahirkuna lafihiisa unbuu daahir u yahay wa qaybta saddexaadna waxa weeyaan najisun najas iyo najis labada waa la yidhahda najsun buu hadda xarakay laakiin ma arag in qaabka ay ku timaado ayib qaybta saddexaadna waa qaybta najaasadaha wey saddexda qaybood buu lagu kala qaaday ayib saddexdii qaybood buu sii kala qaaday marka qaybta sida manduumada ku socota waxa weeye qaybtii ugu dambaysay buu qeexidda ka bilaabay oo qaybtee ah qaybtii nijaasada ahayd qaybta nijaasada wuxuu ku qeexay waa biyaha intay nijaasa ku dhacday nijaasadii ay baddashay dhadhankoodii ama urkii biyaha ama midabkii biyaha ay baddashay saasuu ku qeexay muxuuna yidhi annajaasatu hayarat min tacmihi wariixi walalwaani wawdaasi bimacnaa ma aha in saddexdaba ay wada badasho inuu shartiya ee wawdu bimacnaa aw waay bimacnaa aw mid ka mida hadday badasho bimacnaa waxa way waa nijaasoome ayib taa waxa weye nijaasaa la yidhahda arrintaa iyadaa biyaha ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen hadday nijaasa intay ku dhacdo oy ku qasanto nijaasadii ay badasho saddexdaa sifo ee biyuhu leeyihiin mid ka mida hadday bedesho dhadhankoodii hadday bedesho urkoodii hadday bedesho midabkoodii hadday bedesho saddexdaa mid ka mida hadday bedesho biyuhu waa nijaaso waa nijaaso markaas waana ijmaac oo hadal kama joogo waa laisku waafaqsan yahay marba hadday nijaasadu biyihii bedesho inay nijaaso yihiin hadal kama taagno xadiis daciifa kuso arooray xadii daciifa laakiin ma sugna xadiis abu umama ina almaa laa ina almaaa laa yunjisuhu shayun ila ma gayara طacmahu aw riixahu aw lawnahu waa xadiis daciifa biitifaaq sheekh sida uu kasoo guurinaya alimaam shaafici muxadisiinta imaam nawowi ijmaca kusoo guurinayo iyo kayruhum xadiisku ma sugna laakiin macnihiisa ayaa wuxuu yahay mid laysku waafaqsan yahay marka xadiis ahaan macnuhu uma sugna oo xadiid ahaan uma deliishan karno laakiin macnaha ayaa waxaa ku soo arooray ijmaac oo waa laysku waafaqay ijmaacuna waa daliil ka mid a adilada sharciga marka haddii lu yidhahdo masalada maxaa daliilo ijmaaca dhe ibnu mundir iyo ibnu qudaama iyo keyrkoodba ijmaaca waxay kaayoodeen iyo culimo fara badan ba macnaha amaa xadiiskaasaa daliilo haddaad tidhaahdo yani waa lagu qabsan markaas abit baa lagu leeyay rashdin ibnu sacd in la yidhahdo daciif baa ku jira xadiiska ayib taas marka waa waa macnaha waxa wey waa qaybta macnaha een yani nijaasada wey qaybta labaad ama nooca labaad wuxuu yidhi wamutahirun wahuwa aladi qad uطliqat awsaafuhu can kulli qaydin jani biyaha qaybtooda labaad waa biyaha daahirka ah mutahirkana ah isagu hadda wuxuuna yidhi waa mutahirun haddiiba uu mutahirku yidhi inay daahir yihiinna waad garan sooma marka biyaha qaybtooda mutahirka ah waa biyaha laga fasaxay ama laga furay qayd kasta iyo dabar kasta iyo sifo kasta oo biyahaasi waxyeeli karta biyo unbaa la dhahaa saas maana wuxuu ka wadaa waa biyaha idaa uطliqa lafdu lmaai mujaradan insarafa ilaha bilaa qaydi walaas biyahaasi markii la yidhahdo waa biyo iyagu ku dhaca qayd kale uma baahna sifo kale in la dabadhigo uma baahna wax kale in la raaciyo uma baahna waa un biyo biyaha cirka ka yimaada biyaha ceelasha biyaha badaha biyaha webiyada markaad saa u aragto waa biyaad odhanaysa waa biyo laakiin wax kale maku daraysa maya waa un biyo allahuma laga yaabo meeshay maraan iyo meeshay ku jiraan in la raaciyona waa biyo webi la yidhahdo ama biyo badeed la yidhahdo ama biyo ceel la yidhahdo taasi waxba ka bedeli mayso laakiin dhihi maysid waa biyo saabuun ku jirto soo ma wasfi wax yeelaya ma raacinay sidoo qayd kasta iyo dabar kasta oo biyaha wax u geysan kara oo dhaawaci kara iyaga waa waa laga furay yacni sifo aan biyo ahayn ma leh waxaa la leedahay masalan waa maa lwardi biyaha qaarkood markaad aragto waa maa lwardi baad leedahay waa maa basa dhihi maysa markaad aragto masalan qudaar la miiray oo biyo laga miiray maxaad leedahay ya waa casiir baad dhihi sooma maa way dhihi maysa haddaad ma tidhaahdana qasab waa inaad tidhaahdo waa biyo qudaar laga miiray waa inaad wax daba dhigto sooma qayd waa inaad raaciso biyuhu marba hadday qayd wax yeeli kara wataan oo biyanimadooda dhaawici kara biyihii mutahirka ahaa maaha waa inay ka furan yihiin qayd kasta iyo dabar kasta iyo sifo kasta oo wax yeeli karta waa inay ka furan yihiin biyo u yihiin saas maana kuwaasaa la yidhaahdaa maa yani mutahir ah waana kuwa qur-aanka alla subxana wa tacala ku sheegay waanzalna min asamaai maan tahuuran ay mutahiran samada waxaan kasoo dejinay biyo tahuuran bifatxi ta ta'da haddii la kordhigo bimacnaa waxay noqonayaan tahuuran ay mutahiran bay noqonayaan maa yutataharu bihi waa waxa lagu dahaaro qaato laakiin bacda haddaad godo oo tuhuur ay noqoto iyo wuduu iyo ficil bay markaa noqoto saas maana hadda waa tahuuran biyo wax taahiriyo lagu dahaaro qaato sida nabigu salawatu rabbi wasalam aleyh xadiidkaas axaab sunanku ay soo saareen min xadiid abi saciid uu sidoo kale uu yidhi waa xadiid saxiixa bimajmuuci turuqihi almaau tahuurun laa yunajisuhu shayun biyaha biyo la yidhaahdo een magac kala wadaninee biyo loo yaqaanaayo waa kuwo wax dahiroo lagu dahaaro qaato wax nijaaseeyana ma jira bu nabig sal lay slam magac biyo uu wixii wata aynan sifo kaliya magac kaliya tilmaan kaliya qayd kale u dheerayn oo biyaha wax yeeli kara biyaha waxaa la yidhahdaa almaau lmutlaq way fuqahadu yaqaanaan waana kuwa mutahirka wy mana ahirmutahir qaybta saddexaadi waxa weeye waa biyo wayna yidhi waxa la yidhahda daahir baa la dhaha kuwaasina wuxuu ku tilmaamay biyihii waxbaa ku darmaday oo ku qasmay waxa ku qasmay ee ku dhex darmadayna waa shay daahir ah shay aan ayagii ka mid ahayn laakiin daahir isaga laftiisu ah baa ku qasmay biyahaasi waxaan leenahay waa daahir oo waa la cabbi karaa waa la isticmaali karaa waxbaa lagu karsan karaa laakiin mutahir ma aho laguma dahaaro qaadan karo xadadkii qabayskii laguma qabaysan karo waysadii laguma weyse qaadan karay leanna biyanimadii waa ka baxeenoo waxay u baxeen maado kalay noqdeen masalan caano soo qaad caanuhu soo daahir maaha caano intaad soo qaado biyo meeshan yaalla ku barax ku dhex dar caanuhu daahir bay ahaayeen biyuhuna daahir bay ahaayeen laba daahir hadday kulmaan ma nijaasoobaya maya labaduba daahir baysan horta daahir noo waa haystaano waa daahir nijaaso maaha laakiin ma lagu dahaaro qaadan karaa maxaa lagu dahaaro qaadan kari waaye lianna waxa weeye biyo ma aha hadda laakiin waa barax sooma waa barax magacaasaa loo yaqaanaa maa un la dhihi maayo hadda maxaa la dhaxayaa waa yani waxa weeyaan waa caano iyo biyo isku jira waa caano iyo biyo isku jira laleeyahay sidoo kaleeto haddii intaad carro soo qaado aad biyihii ku qasto oy biyihiiba carro noqdaan biyihii gooni uma taagnaa biyihi hadday carro ku qasbaan oo biyuhu marka ay noqdaan calow noqdaan calow laakiin biyanimadoodii weli ay joogto waa biyo walow calowba ha ahaadeen mushkilo ma leh laakiin haddii intaad carradii ku qasto carrihii biyihii isku qasmaan oo isla adkaadaan marka waxaad leedahay meesha biyo ma yaallaan meesha carro qasan baa taalla sooma carro qasan baa taalla laakiin biyo ma yaallaan biyihii waa baaba-een oo maado kale isu rogeen wabittaali daahir weeye laakiin mudahir maaha halka waxaa gelaya maamul wardiga iyo waxyaalo fara badan baa soo gelaya biyaha saabuuntu ku qasantay oo kaleeto saabuuntu ku qasantay saabuun baa lagu qasay biyihii waa kuwa laakiin waa saabuunaysan yihi dhihi maysid waa biyo keliya kuguma filla laakiin waa inaad tidhaahda waa biyo ay saabuuni qastay oo saabuun ku qasan yahay soo ma marka biyahaasi waa daahir oo naf ahaantooda daahir bay yihiin laakiin laguma dahaaro qaadan karo xadadkii yaraa iyo kii weynaatoona lagagama dahaaro qaadan karayo kaasuu tilmaamaya markuu ina leeyahay waaahiru lmawsuufu daka mukhalitun litahaaratin katurbi duna tawani saas man qaybtaas labaad saddexaad wey maana saddexdaa qaybood markuu inoo sheegay waa daahir iyo mutahir iyo nijaas sooma ayaa wuxuuna yidhi shayga biyaha ku darmanaya ee qasayaay ee markuu qaso biyuhu ay mudahirnimadii ka baxayaani waa inuu badan yahay shardi kaas ah hadday wax yar iska yihiin oo biyihiiba aan bedelin weli waa biyo waana lagu daharo qaadanaya biyo badan baad masalan caano yar ku dhibcisay mayna bedelin sooma khalaas waa mudahir weli laakiin hadday caanihii bataan ama saabuuntii badato ama cajiinkii biyaha lagu daray uu bato ilaa biyo nimadkoodii uu bedelo markaasi waa daahir mudahir maaha saas daraaddeed shardi waxaa shayga ku darmanaya ee ku qasmayaay inuu yahay duu kasratin waa inuu badan yahay laa bilyasiiri shaani a mid shaanigiisu iska yaryahay maaha mid hadduu yar yahay wuxuu ka bedelaya ma jiro maxaa yeele waxaa asaxay oo macnaha kama fii sunan nisai wagayrihi inuu nebigu sal lay waslam qabaystay oo uu ka qabaystay min qascatin fiiha aharu lcajiin yani waxa weeyaan xeero ama weel cajiin uu weli ku yaallo oo cajiinkii uu ka muuqdo ku yaallo buu nebigu sal lay wasalam ka qabaystay shaygu hadduu cajiin ku yaallo biyana lagu shubo weelka soo cajiinkii biyaha wuxuun ka saamayn maayo intuu dooni baa leekaade qasab wuxuun waa ka saamaynaya biyihii laakiin cajiinku wax yaroo weelka uu ku yaal yaalla mar hadduu yahay biyihii oo dhan ma bedelayo biyanimadiina kama saarayo wabitaali shayga biyaha ku khaldamay hadduu yar yahay dhib male oo uusan biyanimadii bedelaynin mutahirnimadii ka saari maayo sidaana waxa weeyaan jumhuur ahlilcilmi ayaa qabta ayaa qaba bule macna ayib wa almaau biyihii qasamahu wuu qaybiyey addaliilu daliilkiibaa qaybiyey alaaatan saddex buu u qaybiyey min taahirin weeye midka hore midka hore minta haddaad masaajida ka dhig yacni ulaaha ulaaha saddexda midkooda hore min taahirin ay taahirun waay uma kadibna almutahiru midka wax daahiriya ayaa faanii ka labaad ah ayib wanajsu ka nijaastaana haaliuha saddexdii qaybood midkooda saddexaad wey najiskaasoo annajaasatu nijaasadii hayarad ay doorisay min tacmihi dhadhankiisa iyo wariixi urkii iyo walalwaani midabyaalkii mid uu mid ka mid ay bedeshay macnaha ayib halkaa way bedeshay banl hadday nijaasadu biyaha ku dhacdo oo laakiin aynan waxba ka bedelin sifaatkii biyaha laa midabkii walaa dhadhankii walaa urkii midna aynan bedelin biyaha nijaasadu ku dhacday waxbana aynan ka bedelin ma nijaasoobayaan mise ma nijaasoobayaan waa masalo ay fuqahadu aada ugu kala tegsan yihiin sida raajixee daliil ahaan ku xoog badanna waxa weeye biyaha nijaasada ku dhacday mar haddaynan waxba ka bedelin biyahaasi waa daahir waana mutahhir ayagoon la kala qaadin biyaha kuwooda yar iyo kuwooda badanba qaliilihi wa kaiirihi mar haddaynan nijaasadu bedelin biyahaasi waa daahir waxaana daliilu ah xadiidkii uu nabigu uri sal lay waslam ina almaaa tahurun laa yunajisuhu shay biyuhu waa daahir wax nijaasayn karana ma jiro waa nas cad oo caama wa biyo oo dhanna caamuu ku yahay kaiirkooda iyo qaliilkooda laa yunajisuhu shayun min alashyaa iyaduna waa nakiratun fi siyaaqi nafyo tacumu iyaduna saas maana shay ma jiro biyaha nijaasayn kara waxaan ka soo reebaynaa haddii isbedel biyaha ku dhaco oo taana waxaa ka soo reebay ijmaaca ka soo reebay sooma wixii aan inta ijmaacu masalada uu soo reebay aan ka ahayn waxay baaqi ku yihiin cumuumka xadiidka oo ah laa yunajisuhu shayun awe xadiiskii idaa balaga almaau qullatayni lam yaxmal lam yaxmal lam yaxmal lam yaxmil ilkhabas xadiiskaasi mafhuumkiisa iyo mantuuqa xadiidkana iska hor imaanaya waida tacaarada almafhuumu walmantuuqu qudima aaway usulkaa soo qaateen qudima almantuuqu cala almafhuum xadiidka ida balaga almaau qullatayni calaa fardi sixatihi calaa fardi hubuutihi ida balaga almaau qullatayni xadiidkaasi calaa fardi sixatihi biyaha yar inay nijaasoobaan wuxuu kugu tusayaa bimafhuumihi xadiidkan ah ina almaaa tahurun laa yunajisuhu shayun inay biyaha yar daahir yihiin inay isbedelaan mooye wuxuu kugu tusayaa bimantuuqihi meesha labada xadiis ay isku haystaan waa biyaha yar biyuhu hadday badan yihiin iskuma haystaan laakiin meeshay isaga imaanayaan waa biyaha yar ee nijaasadu ku dhacda midna mantuuqiisa wuxuu kugu tusayaa inay daahir yihiin midna mafhuumkiisa wuxuu kugu tusayaa inay nijaaso yihiin sida culimada usuulku ay taqriirinayaan iska ogol yihiinna mantuuqa iyo mafhuumku hadday iska hor yimaadaan qudima almantuuqu cala almafhuum haddii la yidhaahdo la suga iyadoo ay jirto haddana inuu hadal badanba ka furan yahay xadiidka qullataynku ma sugan yahay mise ma sugna aad baa loo cilaynaya wala culimada qaarkood ba ay sugayan madhabka oo ah biyuhu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen hadday nijaasa ku dhacdo oo aynan bedelin kala qaad la-aan inaynan nijaasoobaynin waxaa ku tegay imaamu maalik caleyh raxmatullah waa riwaaya can imaam axmed waxaa doortay shaaficiyada qaarkood sida abulxasan aruyaani yani waxa weeyaan waxaa kaloo isagana ku tegay daahiriyada alimaamu sancaani shawkani muxaqiqiin fara badan ayaa madhabkaa maray ayaa maray wahuwa raajix biidn illah min xayu daliil isagaa raajixa ayb wuxuu yidhi wamutahirun midkan wax daahiriya wahuwa isagu mutahirun wey wahuwa isagu alladii kii wey qad uliqat yani la furay awsaafuhu sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa baa la furay maxaa laga furay min kulli qaydin dabar kasta qaydka hadda wuxuu ka wadaa sifu ka wada dabar kasta iyo sifo kasta waa laga furay waxaa maa-un ahayn lama yidhahdo waa biyo un laakiin dabar kale iyo sifo kaloo loo dabdhig dabadhigaya ma jirtee waxa kaloo dhan waa ka fasaxaya waxa kaloo dhan waa laga fasaxo waa laga furay qaydkaasoo jaanin jaani bimacnaa dhib u geysanayo janaa jinaayatan waa dhib u geysashada wuxuu meesha ka saarayaa haddii qaydkan uusan biyaha dhib u geysanaynin markaasi dee waxba yeeli maayo saas maana maalan biyahani biyahani qayd baa la socda laakiin qaydkani qayd wax yeelaya maaha mar hadduusan waxba yeelan dhib male maala haddaad tirahdo maalan maau nahri oo kala tir maau nahri biyo keliya maaha laakiin maau nahri qayd baa la socda soo ma laakiin qaydkaasi ma qayd jaaniyaba may laysa bijaniy biyuhu inay webi maraan dhib u geysan maayo sooma maa ulbaxri baa tidhi qayd weeye baxriga la daba dhigaya laakin laysa bijani qaydka laga cararayo waa qayd jani ah oo markii la sheego biyaha wax yeelaya wey macana kaasaa wey macana ayib waalaahiru midka daahirkii almawsuufu waa midka la sifeeyey daahir waxaa la yidhahdaa waa midka la sifeeyey oo maxaa lagu sifeeyey daaka kaasi mukhaalitun waa mid dheehay isagaa dheehaya oo ku darmadoo ku qasmay liahaaratin dahaaro ku qasmay yani shay daahira ayuu ku qasmay oo uu ku darmaday ka turbi sida carradoo kale wey carradoo kale wey carrada biyo oo dhan carray fadhiyaane waxaa laga wadaa uu ka wadaa markay carrada biyuhu intay ku qasmaan biyanimadii ay ka tagaan oo ay noqdaan wax aan la isticmaali karin saas wey macana marbay macnaha waxa wey biyihii carradii isku qasmayeen oo noqonayaan carra noqonayaan macana ayib ka turbi oo kale duuna tawani tawaaniga waxa la yidhahda bimacnaa yani duuna qasrin wa futuur biduuni qusuur ayadoo macnaha wax weeyaan aan laga dibdhacaynin ayadoon laga daahaynin ayadoon masalada laga istaagaynina sidaa inay tahay la hubo wey macnaha ayib washardu shardigu waxa weeye fii hada almukhaaliti kan biyaha ku darmaday ee dheehay shardigiisu waxa weeye annahu isagu duu kasratin mid bannaan uu saaxiibo inuu mid bannaan u saaxiiba yahay baa shardi ah ayib laa bilyasiiri shaani arrinkiisu mid uu fudud yahay oo yar yahay maya mid yar hadduu yahay oo aan yani aan aan badnayn ku darmashadiisi iyo ku qasanka uu biyaha ku qasmay waxba yeeli maayo marka uu biyaha ka saarayo mutahirnimada ee uu taahirnimada u saarayo waa marka uu badan yahay ka biyaha ku darmaday oo ku qasmi macna baabu fi listinja wa axkaami takhali intaa wuxuu kaga soo baxay biyayowgi ficlan saasaa loo qaybiya culimada qaarkood mar kale way qaybiyaan waxay u qaybiyaan aahir mutahir ah iyo daahir keliya oo mustacmal ay dhahaan iyo najaaso mustacmalka taqsiimka biyaha saddex qaybood in laga dhigo waa madhab ay fuqahada u badan yihiin culimadu u badan yihiin laakiin in qismada laga dhigo hulaa'iye laga dhigo oo la yidhaahdo waa mutahir iyo najis wax u dhexeeyana male biyaha waa madhab ay muxaqiqiinta qaarkood marayaan wy mana iyo gooni noqoshada axkaamteeda istinjada iyo dangudashada atakhali waxaa la yidhahdaa inaad meel cidla a tagto waxaana laga wadaa qadaa lxaaja dangudashada ila ruuxu markuu dangudanayo waa inuu keliyoobo oo cidloobo ama duurkaa uu galo oo intuu xidhka galo meelaha kusoo danguto ama intuu qol galo uu isku soo xidho atakhali marka waxaa laga wadaa bimacnaa qadaa lxaaja waa dangudashada xaruma tabawulu fi ariiqi wa dilihi wasta lmaqaadiri sunnatu shayطaani kuriha tabawulu fi qubalati qiblatin mustadbiran ayضa min alhijraani bialaaثaة اlaxjaari najwun aw bima lalcadmi la rawtin min alxayawaani xaruma wuu xaaraam noqday buu yihi atabawulu kaadin fi ariiqi jidka dhexdiisa lagu kaajo wa dilihi iyo hooskiisa wasta almaqaadiri qubuurta dhexdooda in lagu kaajaa ayaa xaaraam noqday sunnatu shayطaani shaydaanka dariiqadiisa way tilka taasi sunnatu shayطaani shaydaanka dariiqadiisa way kuriha waa la kahday attabawulu kaadin fii qubaalati qiblatin qiblada dhankeeda in loo kaajo alqubaala hiyo aljiha mustadbiran xaal aad tahayba iyadana la kahday inaad kaadido aydan ku noqonay adigoo u daba jeedinaya qiblada inaan in la kaajana iyadana waa la kahday min alhijraani waxyaalaha laga tegay bay ka mid tahay saas maana waxyaalaha laga jeesaday oo sharcigu diiday oo reebay ayay ka mid tahay bialaaati alaxjaari saddexdii dhagax sababtooda ayuu ahaaday najwun istijaysi ama isnadiifin aw amase bimaain ama biyo sababtoo ama biyey ahaatay lalcadmi laftii maya laa rawtin saaladii maya oo min alxayawaani xayawaanka ahaatay wuxuuna leeyahay saddex arrimood saddex meelood in lagu xaajo guto waa xaaraam meesha koobaadi waxa weeyaan waa jidka jidkay dadku marayaan ama kaadi ha noqoto ama saxara ha noqoto maxaa loo diidan yahay waxaa loo diidan yahay lianna madara ku jirta madara caamaa ku jirta naskuna wuxuu ahaa laa darara walaa diraar shaqa ku jirta ruuxan meesha ku kaajaya ama jidka ku saxaroonayana isagana habaarka dadka iyo lacnadooday usoo jiidaysaa wixii lacnad iyo habaar kuusoo jiidayana waa laga fogaada ta labaadi waxa weeyaan iyaduna waa hooska dadku ay harsadaan dadka hoosku ay harsadaanoo geedaha iyo meelaha dadku harsadaan dillihi hoosoo dhan lagama wado hoosoo dhan lagama wado haddaad duurkaa joogtood xoolo la joogto meel hoosa inaad iskaga dangudatahay lama diidana ee waxaa la diidan yahay meel hoosoo la harsado oo dadku fadhiistaan oo yimaadaan halkaas way meesha la diidan yahay a meesha hooskeeda dadku intifacsanaa ta laga hadlay macnaha ayib meesha saddexaad ee la diiday in lagu xaajo guto waa qubuuraha dhexdooda xabaalaha ayadana waa mamnuuc saddexdaaba wuxuu yidhi waa dariiqo shaydaan weeye inuu ruuxu ku danguto waxaa kusoo arooray xadiidka abu hurayra fi saxiix muslim nabigu wuxu yhi sal lay slam ittaqu laacinayn labada lacnada soo jiida iska jira habaarka iyo lacnada soo jiida markaasa waxay dhaheen wama laacinaan labada lacnada keenaayo maxaad ka wadaanaybu maxay yihiin qaala nabigu wuxu sal lay slam aladi yatakhallaa fi ariiqi nnaas wa dillihim midka ku dangudanaya dadka jidkooda iyo hooskooda kaas weeye midda lacnada soo jiida oo lacnada sabab noqoto min baabi sadi daraa'ic weyba ka hortag wa ka hortag ilan dadka in la dhibo lama doonayo macna amaa xabaalaha inaan iyadana lagu dangudan karin dhexdooda ibnu maaja baa soo saaray xadiis saxiixa bisanadin saxiix can cuqbat bni caamir wuxuu nabigu yuri sal lay waslam wla ubaali an wasط اlqbuuri qadaytu xaajatii aw wasط الsuuq u aabayeeli maayo waa isku mid buu nabig sal lay slm inaan qubuuraha dhexdooda ku xaajo guto iyo inaan suuqa kala barhkiisa intaan maryaha faydfayto aan ku xaajo guto in suuqa dhexdiisa adigoo dadkii ku wada arkayaan maryaha faydatood ku xaajo gudato ma xaaraan baa mise waa banaanta ya soo xaaraan cad ma ah xaraan qaciaw kadalika inaad qubuuraha intaad tagto aad dhexdooda ku xaajo gudato ayaduna waa la mid leanna ruuxa muslimka ah xurmada uu leeyahay markuu dhinto waxay la mid tahay xurmada uu leeyahay markuu noolaa sida nabiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh maqaadirta muslimiinta marka lama doonayo in waxaa lala aado macna yani waxa way in la ilaaliyo oo la dhowro oo la dayro oo yani marka la gelhayo aadaab lagu galo oo wahaa kada macna aan lagu dul istaagin qabrigii oo lagu dul fadhiisanin oo waxaa kada saasa la doonay saxara iyo iskaba dhaaf macnaha in lala aado muxuu ahaay maarata xaajo gudasho saddexdaa horta waa saddexdaas waxaa kaloo isagana inoo sheegay waxaa kaloo la karahaystaa buu yidhi in ruuxu uu u kaajo qiblada xaggeeda kaadi buu hadda ka cabiraya laakiin saxaradiina waa la mid leanna meeshii kaadi la diiday saxaraduna soo kama sii xag jirto waa min baabin awlaa waa meesha la alqiyaas qiyaas alawla way macna ayib marka fii qubaalati qiblatin mustadbiran aydan qiblada inaad u daba jeediso ama aada u jeedsato ama xagga dambe u jeediso ood markaa xaajo gudato ayadana lama ogola wuxuu yidhi waa la karaahaystay arrintaa iyada ah ayib wuxuu ka dhigay karaahu ka dhigay karaahadaasi sida uu sharxi sharxa ku sheegaya wuxuu le bimacnaa xaaraan maaha xaaraan maaha waa karaaha unbuu ka cabiray oo macnaha wuxuu leeyahay yacni ruuxii hadduu sameeyo xataa qiblada u jeedsado ama dabada u jeediyo dembi ka soo gaari maayo karaahan buu ku dhacay saasuu wataa macana wuxuuna leeyahay dhowr xadiis oo masalada kusoo aroortay buu jamcinaya xadiidka koowaad waa xadiidkii abu ayubin alansaari fi saxiixayn ida ataytum alghaa'ita falaa tastaqbilu alqiblata walaa tastadbiruuha walakin shariquu aw gardibuu markaad timaadaan meeshii aad ku dangudanayseen qiblada ha u jeedsadinina hana u daba jeedinina laakiin ama bari u jeedsada ama galbeed u jeedsada qorodhaa ama qorax ka soo bax labada mid u jeedsada hadalkaa markuu nabigu la sal lay slam xagee buu joogay madiinuu joogay sooma madiina galbeedkeeda iyo barigeeda labadaa mid u jeedsada laakiin koonfur ha u jeedsanina maxaa yeele koonfur waxaa ka xigta markaa qibladii baa ka xigta markaa qibladii baad ujeedsanaysa waqooyina ha u jeedsanaysa leanna waqooyi markaa haddaad u jeedsato qibladii xagga dambay kaa maraysaa oo dabadaada u jeesanaysa shariquu aw qaribuu laba qolay u taallaa marka waa qolyaha ka jira qiblada ka jira xagga waqooyi sida madiino kale ama ka jira xagga koonfureed sida inagoo kale shariqu aw qarribu laakiin qolyaha ka jira xagga bari ka xiga ayagama waxaa loonayaa shariqu aw qarribu maya xagga bari hadday ka xigaan ama galbeedka ka xigaan shariqu haddaad tidhaahdo waa qiblada ula jeesada qarribu haddaad tidhaahdana waa qiblada u daba jeediya soo ma yani waxa weye waa nusuusta makaanka markii la garto macnahooda la fahmayo wa ujeedadu waxa weeyaan meel kastoo joogto adiga qiblada hana u daba jeedinin hana u jeesanin xadiiskaasi marka waa xadii xadiiska ugu xoog badan xadiis kusoo aroortay masalada daahirkiisa maadaama uu marka nahyi kusoo arooray nahyiga wuxuu faa'iideeyaa taxriim soo ma ayib maxaa nahyiga marka xaaraamnimada ka sarfiya wadaadku waa inay waa ka inay yidhi waa karaahe so in daliilka la kala leelo maaha wuxuu daliilka ka dhigay xadiidkii cabdullahi bni cumar yani raqitu yawman bayta xafsata fara'aytu nabiy sal lay slam cala xaajatihi mustaqbila sham mustadbira alkacba nebigaan arkay buri salawatu rabbi wasalaamu calayhi guriga xafsa maalin isagoo dantiisa gudanaya oo usii jeeda dhanka sham kacbadana qaar dembihiisa u jeedo ayib bukhaari baa soo saaray xadiidkaas kaasi wuxuu daliil u yahay in xagga dambe loo jeedin karo soo ma xadiidkii jaabir buu isagana keenay naha nabiyu sal lay slam an nastaqbila alqiblata bibawlin fara'aytu qabla an yuqbada bicaamin yastaqbiluha nebigu wuxuu naga reebay inaan qiblada la qaabilno kaadi ula jeesanno intuusan nebigu dhimanin hal sana ka horna waxaan arkay nebiga oo kaajaya oo qiblada ula sii jeeda xadiidkaasi abu daawud iyo tirmid baa soo saaray waana xadiis saxiixa xadiista soo qaarna marka ma ma ma reebin qaarna nebigii oo samaynaya soo lama arkin wuxuu leeyahy marka dariiqada u roonay waa in la jamciyo axaadiista see lagu jamcinayaa nahyigu waa lilkaraaha ficilka nebiguna waa libayaani iljawaaz saasuu ku jamcinaya nahyigu bimacnaa waxa weeyaan waa laga fiican yahay ee iska daaya amaa samaynta nebigu uu sameeyey waxay kutusaysaa bimacnaa inay bannaantaoo lagu dambaabayn sidaasuu isagu ku jamciyey waana wuxuu leeyahy waa dariiqada ugu roon ee lagu jamcin karayo aqrab almadaahib buu leeyahay riwaaya can imaam axmed buu ku sheegayaa iyo riwaaya can imaam abi xaniifa iyo taa'ifa ayuu ku sheegaya laakiin ra'yiga kale ka fiican baa waxa weeye in la yidhaahdo oo ay marayaan fuqaha fara badan in la yidhaahdo hadduu ruuxu uu meel shaytaan iyo dhismo uu ku dhex jiro ujeedsiga iyo udabajeedintu markaasi laa ba'sa laakiin hadduu meel bannaana oo saxara a joogo markaasaa nahyigu uu ku fadhiyaa nahyigu markaa liltaxriim buu noqonaya lilkaraha ma noqonaya ficilka nebigana waxaa lagu xambaarayaa inuu meel shaytaan ah ama meel dhismo ah markaa uu ku dhagguda sida masuushoo kale bal yani xadiiska cabdullahi bn cumar isaga lafdigiisay ba kusoo arortay maana sidaana qolyaha ku jamciya oo macnaha xadiista isku waafajiya ayib labada mas'alo markuu ka hadlaybu wuxuu inoo gudbay maxaa sideedaba lagu istijaystaa istijada maxaa lagu istijaystaa wuxuu ina yidhi saddex dhagax waa lagu istijaystaa saddex dhagax waad ku istijaysan karta saddex dhagax hadday noqoto dhagax waxaa la midka ah maado kasta oo adag oo wixii meesha ku yaalay ka goyn karta hadday waraaq tahay hadduu dhagax yahay hadduu yahay qori yahay almuhim waa inay maadadu ay wixii meesha ku yaalay zuulin karto tiri karta taasaa muhima marka saddex waa inaysan ka yareen waa shart saddex hadday ka yaraadaan bimacnaa waxa weeyaan istijadii ma dhammaystirno sidaana waxaa kutusaya xadiidka salmaan fi saxiix muslim naha nabiyu sal lay slam can alistijmaar biaqala min alaaati axjaar nabigu sal lay slam wuxuu reebay in lagu dhagaxaysto lagu istijaysto saddex dhagax wax ka yar bal nebiga waxaa sugnaaday inuu amray oo uu yidhi ku dhagaxaysta saddex dhagax ku yani istijaysta taana waa sugnaatay saddexda dhagax inay waajibto oon laga yarayn karinna imaamu axmed iyo shaafici baa qaba iyo culimo kaleetaba macnaha ayib oo macnaha haddii ay ka yaraato fuqahada qaarkood waxay yidhi hadduu dhagaxu wen yahay saddexdiisa dhinac waad isticmaali kartaa dhankan iyo dhankan iyo dhan macnaa waxa weyaan saddex meelood waad ka isticmaali kartaa bay leeyihin macnaha ayib marka dhagax baa la isticmaali kartaa waxaa meesha ku jira iyadana u baahan in la soco marka la leeyahay dhagax baa lagu isjeysan karaa waraaq baa la isticmaali karaa macnaheedu ma aha markaad biyo weydo un inaad ku isjeysan karto dad baa waxay u qaateen sida tayamumkao kale gebagabaysigoo kale markii uun aad biyo weydo marka uun inaad dhagaxa ku isjeesan karto ama waraaq isticmaali karto saas maaha adoo biyihii ay agtaada yaalaan baad iska dayn kartaa ood isticmaali kartaa waraaq ama dhagax isticmaali kartaa masaladu ruqso maaha markii biyo la waayo ku xidhan ee waa mas'ale iskeed u madax banaan oo sideeda u banaan wa saas in la fahmo waa laga marmaan leanna dad fara badan baa waxaa ku dhacay samaaro fara badan masquulo waxay tegayaan aan lahayn biyo lahayn inuu cibaadaystana waa doonaya biyo hadduusan helinba maba istijeysnaba gaalada meelo wadamadooda khaasatan inaad ka hesho masquusha inaad biyo ka heshaayo maba fududaba ka heli maysa weligaa haddaad si kasta hesho leanna waxa weye biyoguma istijeystaan haddaad biyo aanan ka helin maxaa samayn marka dhaba aad wax ku shubatood markaa biyo ku qaatood kusoo ijeesana ma helaysa diintu waa yusri waa fudayde waraaqda meesha taalla intaad isticmaashood iskaga tirto khalaas cibaadayso wax kaa maqani ma jire saas way macana haddaad biyo heli karaysana okay biyaha isticmaal haddaad heli kartana adoo biyihii heli kara inaad iska wadaysa baad heli karta oo dagaxa sama cabaasha isticmaasha macana bitalaatat alaxjaari najwun aw bima bimaadaasi waxa way bimaain waay bimaain waa biyihii oo macnaha wuxuu u gooyey yani yani sheerka dartiib u gooyey bimacnaa wuxuuna leeyahay marka la istijaysanayo dhagaxana waa lagu istijaysan karaa biyahana waa lagu istijaysan karaa biyaha in lagu istijaystaana fadli badan sida xadiidkii abu hurayra nazalat hadihi alaaya fi ahli quba aayaddan waxay kusoo degtay reer quba fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu waxaa ku sugan masaajidka quba rag jecel inay isdaahiriyaan kaanuu yastanjuuna bilmaa biyay ku istijoon jireen fanazalat fiihim hadihi alaaya markaasay aayaddan soo degtay raggan inay isdahiraan jecel waa quba raggii ku noolaa saxaabadii waxaana alla saa ugu ammaanay biyahay ku istijoon jireen marka biyaha in lagu istijoodaa fadli badan laakiin laazima laazima waa iska dayn kartaa macnaha ka kale waad ku kaaftoomi karaysaa xadiiska abu daawud iyo keyrkii baa wariya duruq buna leeyahay tafsiilkaas biyaha ayaana waxaa ku tegay abu xaniifa iyo axmed ayaa ku tegay macnaha in biyaha la fadilo biyuhu inay ka fadli badan yihin dhagax ayay ku tageen ayib masalada uuna ugu dambaysiiye waxa weeyaan dhagaxna yani mark muxuu ahaay lafna laguma istijoon karo digana laguma istijoon karo digana laguma istijoon karo lafna laguma istijoon karo amaa lafta waxaa loo reebay sababteeda siduu nebigu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh walaalihiina jinka ah bay cunto u tahay oo lafta marka intaynu hilibka ka dhammaysano iska tuurno ilaahay baa hilib u saara halkaasay marka cuntaystaan oo dheefsadaan walaaladiina jinka hilibkoodii waay marka cuntadoodii way haka wasaqaynina yani waxa way khalqi ilahay khalqigiisa ka mid a waa intifacsado cuna haddaad marka intaad qaadato saxarada iyo kaadida iskaga tirto dad baad cuntadooda aad macnaha wasaqaynaysa marka walaaladiina cuntada haka wasaqaynina bu nabig sal lay slm waa lafta amaa yani waxa way digadu ama saaladu saaladu ayadu waa nijaas waana utegi doona khaasatan hadday tahay xoolaha la dhaqdo ee hilibkooda la cuno waxaan ahayn waa utegi doonaa xoolaha la dhaqdo ee hilibkooda la cuno ayaga saaladooda iyo waa waa waa waa yani nijaasadeeda la dhihi maayo waa nijaas waa utegi doona laakiin wixii iyaga ka soo hadhay waa rijsun waa nijaaso waa nijaaso wey saas daraaddeed baa loo reebaya oo macnaha wax wey loo mancinaya mana xadiidka kusoo aroorayna waa xadiidka fi saxiix muslim ku yimid naha can alistijmaari biaqala min alaaati axjaar wa can alistinjaai birajicin aw cadmin saala iyo laf in lagu istinjoodo nabigu waa reebay sal lay slam sidaasayna ku tageen jumhuur ahlilcilmi saasay ku tageen mana xaruma wuu xaaraamobayda atabawulu kukaadin fi ariiqi jidka dhexdiisa lagu kaajo wa dillihi iyo hooskiisa halkaas damiirka wa dillihi ariiqa in loo celiyo mooye meel kaloo hadda ugu noqon kara ma jiro dariiqana in loo celiyaayey ma habboona waxaa habboon wadillihi in loo loo celiyo insaan meesha laga fahmayo insaankii kaajahay ilan tabawulka tabawulku waa ficil soo ma ruuxii kaajayey iyo kaadintii oo isku jirta wa soo ma meeshaasaa marka damiir insaan a laga fahmaya wadillihi ay dilli linsaan insaanka hooskiisa uu harsado na yani waxa in lagu kaajahay xaaraan bay noqotay waxaana laga qaadanaya xadiiska markaad fiirsaan lafdigiisa muxuu nabigu yidhi alladii yatakhallaa fi ariiqi nnaasi wa dillihim saas way maana wasta almaqaabiri qubuurta dhexdooda in lagu kaajaayo xaaraam weeye sunnatu shaytaani shaydaanka sunnadiisa iyo dariiqadiisa wey arrimahaas macnaha samayntooda kuriha waa la kahday atabawulu kaaj- kaadin fii quba- qubaalati qiblatin qiblada dhankeeda in loo kaajo saxaabaduna waa la mide mustadbiran xaal aad tahay mid u daba jeediyey qiblada inaad kaadido iyadana waa la kahday aydan ku noqonay saas maana wa kuriha tabawulu kaadin iyadana waa la kahday mustadbiran xaal aad tahay aad kaadido aydan ku noqonay qiblada mid u daba jeediyey adigoo ah inaad kaadido min alhijraani waxyaalaha shareecadu reebtay ee laga tegay ayay ka mid tahay min hajara xajran wahijraana way maana hijraanku macnaha ka tegid way maana alicraad watarku bihalaathati alaxjaari saddexdii dhagax ayuu najwun ahaaday istijaysi saddexdii dhagax ayuu istijadu ahaaday annajwu asalkiisa waxaa la yidhahdaa annajwu huwa maa yakhruju min albatni min riixin waqaa'id waxa bini aadamka ka soo baxa oo ama neef ah ama saxara ah baa asalka kelimada najwi la yidhahda annajwu waa saxarada iyo kaadida wax bini aadam ka soo baxa wa ayb laakiin hadda waxaa laga wadaa najwunta bimacnaa istinjaaun waay saas mana bihalaathati alaxjaari saddexdii dhagax ayuu ahaaday najwun ay istinjaaun istijaysi aw bimaa aw bimaa-in ama biyey ahaatay istijaysu biyaa lagu istijaysa ama saddexdii dhagax lalcadmi laftii maya laa rawsin digo ama saalana maya oo min alxayawaani xayawaanka xaggiisa ka ahaatay saaladaasoo xaggee ka ahaatay min alxayawaani ka ahaatay xayawaankee ah xayawaan oo dha isku dar waa kala qaadi xataa ka hilibkiisa la cuno daahir ba hadduu doona ha ahaadee isaguna wuxuu gelaya rawdku gelaya cumuumka rawdku gelaya laguma istijaysan karayo maana yani waxa weeyaan ma nijaasa nijaasa ma waa utegi doona meeshana kaga hadli doona insha allahu tacala hada billahi tawfiq wa sal allahuma wa sallam ala nabiyina muxamedin wa ala alihi wa saxbi wasallam